wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in ciidamo hubaysan ay xireen xubno ka socda wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka xubnahan oo ay tiradoodu ahayd labiyi toban kormeere ayaa waxaa hoteel ay kaga sugnaayeen magaalada gaalkacyo waxaa kala baxay ciidamo hubaysan kuwaas oo la aaday dhanka saldhigga magaalada ciidamadan ayaa waxaa loo badinayaa inay ka tirsan yihiin maamulka la baxay puntland waxaana ay tani ku soo aadaysaa iyadoo ay sii kordhayso xiisadda siyaasadeed ee u dhexayso maamulkan iyo dowladda federaalka taas oo muddooyinkii dambe ay cirka isku sii shareerayso dowladda federaalka oo majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud iyo maamulada kala dhexeeya xurgufta siyaasadeed ee xargaha goosatay ayaa waxaa quus ka muujiyey waxaa loogu yeero beesha caalamka iyagoona maalmo ka hor ay kulan qadka telefoonka ah la qaateen axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland oo ay amar ku siiyeen inuu wadahadal la yeesho dowladda federaalka oo khilaafka xoogan kala dhexeeyo